Magaalada Dhoble ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa ku nool dhalinyaro badan oo noloshooda ka maareeya iibinta raashinka noocyadiisa kala duwan. Dhalinyarada ayaa iibiya raashinka qudulduruuriga sida bariiska, baastada, burka iyo saliidda. Qaar ka mid a dhalinyaradaasi ayaa ka warbixiya ganacsigooda iyo sida nolosha reerkooda uga maareeyaan raashinka ay iibiyaan iyagoo ugu baaqaya dhalinyarada kale inay ka joogaan tahriibka.
Aniga magacayga waa Sakariya Shukri Islaam, jooga degmada Dhobley, ka shaqeeya bakhaaradan ama ganacsiga ka mid ah ee lagu iibiyo adugu adeeg kala duwan oo raashin ka mid ah. Waxyaabahan adugu waa raashinka, bariiska iyo burka iyo sokorta iyo waxyaalahaas adugu. Annaga waa alxamdulilaah noloshana aad baan uga maaraynaa. Nina wax ma weydiisan. Farqi baa u dhexeeya. Ganacsiga waad ka faa'iidaysaa oo waad baranaysaa. Aqoon badan baa kaaga zaa'idaysa. Waayo furihii noloshaad fahmaysaa. Marka inay saa ay aaminaan baan magacaygu waa cara maxamed nuur waxaan waxaan ka shaqeynaa sonkorta adugu raashinka noocyadiisa kala duwan sida sonkorta bariisyada baastada caanayoga iyo wixii la midka ah waxaan dhalinyarada tahriibaysa aan ugu baaqayaa inay ay dalkooda ay ka shaqaystaan oo ay si fiican ay niyadda u saaraan inuu dalkooda uu muhiim u yahay mar walba kana shaqaystaan waayo intii aad hanti aad intaad ururiso intaasoo sana aad ururinaysay aad wadamo shisheeye ugu tahriibi lahayd waxaa kaaga muhiimsan adoo dalkaaga ku maalgashada oo ganacsi yar ku abuura waxna ku tabcada saasaan dhalinyarada ugu baaqayaa waxaan leehay dalkiina alla haydin macaaneeyo dalkiina ka shaqaystaan idin dhehla waxyaabahan iibino waxaa ka mid ah saan horeyba u sheegay raashimada noocyadiisa kala duwan waa sonkorta bariiska baastooyinka caanaha maxaan ku idhaa ayu raashin wax la isticmaalo oo dhan waxaanu noo iibinaa qaab jilmadaha iyo wixii tafaariiq la halmaalaba